madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maantay si wadajira u dhagax dhigay dhismaha waddo laami ahi oo ah mashruuca qeybtiisii saddexaad ee nagaad oo la doonayo in magaalada kismaayo laga hirgeliyo soddon iyo laba kilomitir iyo bar oo waddooyin ahi oo laami ah kaa oo maantay wejigiisii saddexaad laga dhagax dhigay magaalada kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ugu horreyntii munaasabadda dhagaxdhiga ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha wadooyinka laamiga ahi iyo sidoo kale wadooyinkii hore ee laga dhisay magaalada kismaayo iyo sida hadda ay yihiin afar kilomitir iyo bar oo ah laba wado horey waxaynu u dhagax dhignay b oo baakij tuey ah oo ka koobnayd afar kilomitir iyo toddoba boqol iyo konton mitir aad iyo aad baa mashruucan magaalada kismaayood uga bedelay horumarkeedii oo dhan kor u qaaday hadday noqon lahayd dhinaca bilicda iyo hadday noqon lahayd dhinaca isocodka gaadiidka iyo kordhinta dhaqaalaha cabdisalaan cabdi cali oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in waddooyin hore oo la dhisay ay arkaan iyo sidoo kale waddooyinka kale ee haatan ay dhagax dhigeen ay qayb ka noqon doonaan mashruuca nagaad wejigii saddexaad oo maanta laga dhex dhigay magaalada kismaayo dhigeenana waxaan rajaynaynaa in intii hore in ka badan uu kusoo kordhin doono magaaladu hadduu allah awoodda la yidhaahdo waxaan kaloo reer kismaayo u ballan qaadayaa in wax intaa ka badan u soo socdaan insha allah hadduu allah awoodda la yidhaahdo tan kale magaalada kismaayo iyo hoggaanka madaxweyne axmed maxamed islaan iyo maayarka iyo dhammaan dadka reer kismaayo waxaan uga mahad celinaynaa in mashruuca hadda ka socda magaalooyin badan oo ka mid a dalka ay reer kismaayo yihiin runtii meel ku dayasho leh oo ay wada shaqaynta iyo complain la'aanta iyo tixgelinta iyo weliba commitmentiga ay galeen intii mashruuca uu socday specially backage one iyo backage two hadda socdo waa wax runtii aan aan aan halkan laga sheegi karin waa uga mahad celinaynaa oo ay magaalooyin badan aad iyo aad uga horeeyaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey mashruucan isagoona sheegay in loo baahan yahay in dadka magaalada kismaayo ay banneeyaan waddooyinka si loo helo waddooyin wanaagsan oo laga hirgeliyo magaalada kismaayo reer kismaayo oo arkay waddadu dantahay ugu jirtay waxay ku tahay maalintii ugu horraysay markii la bilaabayay mashruucan jidkii hoose xeebta marayay qof waliba wuxuu ka hadlayey mitir yar in laga dubiyaa inay caqabad ku tahay maantana dadku iyagaa ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaano badan iyo wax badan habaar soo duugaysayoo ducadoodu waxay ka badantay habaarkoodii iyagaas nasakhaya sababtoo qofku wixii waxay u yeeshay macnay u samaynaysa mashruucani markaa wasiir aad baad ugu mahadsantihiin waa wejigii saddexaad waddooyin laami ahi oo la doonaya magaalada kismaayo laga hirgeliyo kaa oo qayb ka ahi mashruuca nagaad oo ay maalgelinayso bangiga horumarinta adduunka iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland waxaana haatan soconaya dhismaha waddooyin hor leh oo laga hirgelinaya magaalada kismaayo iyadoo horey loo dhisay dhowr waddo oo laami laga dhigay taasoo dadka si weyn ay u soo dhoweeyeen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo